maxamed shaakir oo ah hogaamiye ku-xigeenka maleeshiyaadka suufiyada ayaa waraysi uu bixiyey waxa uu kaga hadlay xidhiirka ay maleeshiyaadkaas muddada fog la leeyihiin dowladda xabashida itoobiya waxa uu tilmaamay in dowladda itoobiya ay maleeshiyaadka suufiyada u aragto xeendaabka ay isaga ilaaliso in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay u soo gudubto gudaha dalkeeda sida uu hadalka u dhigay isagoona xusay inay had iyo jeer iska kaashadaan arrimaha sirdoonka waxa uu sidoo kale sheegay in dad qaas ah oo xagga sirdoonka ah ay dowladda xabashida u tababartay maamulkooda kuwaas oo jawaasiis firfircoon u noqday dowladda itoobiya si joogto ahna ula xidhiiri jiray mar wax laga weydiiyey dhibaatada ay leedahay in itoobiya jaasuus loo noqdo iyo in ay iyagu arrintaas damqinayso ayaa waxa uu maxamed shaakir sheegay inay lama huraan u arkaan la shaqaynta xabashida
waxay garansaneed in xijaab aan geeskan shabaabka aan la dagaalamayno oo usoo gudbaayo sidaas darteed waxaa intelijensiga wadaagi jir in wixii sirah nimanku ay maleegahayaan maadaama dowlad xoog leeyihiin waxaanan annaku ka warqabin marka gabal inoo sheegi jirin marka xaggaas amnigaan ka wada shaqay jirin waxyaabaha aan arrinkaa ku gaarna waxaa ka mid ah runtii xogta sirta in ay dad khaasah annaku aan leenahay tababar ay noo siiyeen dadkaasina ay noqdeen dad fiican oo farid dad annagu aan isku hubnan ay ahaayeen dad ka shaqay kara arrinkan alal aanana ka shaqay jiray kuwana loo tababara waay kuwaas waan sheegayaa amnigaasaan ka wada shaqeyn wax kale kama aanan wada shaqeyn waxaan wada sirtaasaan wadaagi jir arrin hurweytaa waa arrin hurweytaa wey si kastaba ha ahaatee waxaa muddooyinkii u dambeeyey isa soo tarayey madaxda iyo mas-uuliyiinta ka mid ah dowladda federaalka iyo guud ahaan hoggaanka maamulada kale ee ka jira gobollada dalka oo sheegaya in etoobiyadii horay u laysay shacabkii iyo culimmadii soomaaliyeed ay walaalo yihiin hadalka maxamed shaakir ayaa ku soo aadaya iyadoo goor sii horaysay hogaamiyaha maamulka isku magacaabay koonfur galbeed cabdicasiis laftagareen mar uu ka qaybgalayay munaasabad ay xabashida itoobiya ku qabsadeen baydhabo ku muujiyey in itoobiya ay saaxiibo iyo walaaltinimo kala dhexayso iyagoo meesha ka saaray xasuuqa iyo dilwadareedyada ay ciidamada itoobiya ka geysanayaan waddanka dhowaan ayay ahayd mar madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh magaalada muqdisho uu ku soo dhoweeyey ra'iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed kaasoo soo dhowayntiisa iyo sugidda amnigiisaba daraaddeed loo dilay wiil dhallinyaro ah oo ku sugnaa xeebta liido halkaas oo uu joogay xasan sheekh oo sheedda kore dabaq ku yaalla liido abiy ka tusaya badda uu qaadashadeeda u saxiixay